jacaylka nabigeena calayh isalaatu wasalaam in la amaano miya mase waa in la raaco oo wuxuu ka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين markaan su-aasha kala qaadqaado midda ugu horeysay jacaylka nabiga jacaylka nabiga caleyhi salaatu wasalaam waxaa waaye qofka muslim bini aadan hadduu yahay itibaac iyo waxaa laga rabaa qalbiga labadaa laga rabaa itibaac asagoo la yimid hadduusan qalbiga laga imaanin itibaaciisu hal xaba kama jirto bukhaariga ayay kusoo aroortay nabiga waxaa yidhi abi ninka la yidhahdo eh, cumar ibn abi daalib ayaa wuxuu ku yidhi rasuulka ilaahay wax walba waa kaa jecelahay ilaa nafta bayna jambayana ku jirta maahayne markaasuu nabiga waana la ogyahay cumar maka uu kusoo islaamay waqtiga arrintaas oo ay dhacaysana madiina la joogaa markaasu wuxuu ku yidhi cumarow iimaankaadu kaamil ka naqamaayo ilaa aada naftaada iga jeclaato cumar waa ooyey weli wuxuu yidhi wallaahi aan ku dhaartee nafta aniga igu jirta adankaa jecla nabiga muxuu ugu jawaabay aalaana yaa cumaro aalaana yaa cumaro cumarow hadda ayuu iimaankaaga taamaro nabigan marka hore u raac oo dadka hore usoo raaco kamid aha marka haddana xadiidkaas saasa kutusaa axaadiidta fara badan ee kusoo tusayso nabiga maxabada keliya ee aan itibaac ahayn jamaadaadkaa ka mid a xayawaankaa ka mid a nabigay jeclaadeen xoolaa u dhinteen nabiga jacaylkiisa geedo ayaa usoo ordeen waxaa dhagxaan ayaa kusoo oraray bukhaari iyo muslimka ayaa kusoo arooreen geed marka ratiga nabiga kusoo dacweeyey ee ulinka kusoo dacwo ratigayga waa iga cararay nabiga beerta ku jiro way tusi waa soo orday marka u yimid ratiga caasha dhulka dhigta waana soo gurguurtay marka u yimid nabiga inta salaaca wuxuu yidhi aaw ninka ratigaan iska lahay ratigaan adna waxau kaa sheegaa inaad shaqada ku badiso oo maaragtay qaajayso nabiga waxay leedahay ilina ka timidayeen marka kulligood waxay ku tusaysaa marka waxaa maxabadaasna waa jirtaa laakiin qofka hadduu bini aadan yahay ee uu bashar yahay waxaa laga rabaa labada inuu kulmiyo itibaac inuusan afka keliya ahaan oo waxaa waay nabigaan jecelahay jidkiisana ma raacayo been waayo maxaa yeelay waxay aheeday qofku waxa uu jecel yahay waa ka muuqanaysaa sheeg sheegadow badya marka nabigaan jecelahay jidkiisana ma raacayo been waayo taas oo kale waxaa waaye laakiin waxaa waaye keligeedna itibaac keliyahaan aniga raaca nabiga ma jecli ayadana dhidibta waayo waana been keliya waayo ayadana been kale waayo waxaa waaye itibaaca iyo waxaa laga rabaa lafdan inaad qalban wa qaalan labaya nabiga ay kaaga sugnaato rasuulka